dhammaantaydoohanay war moogay wixii dhacay rumaadhallinyara dhammaantay doohanay war moogay wixii dhacay rumaaidinkuna daciya buuq ayaa dhaxan la joogtaa kulkiinoo dhaqayso idinkuna dhaciya boob ayaa dhaxan la joogtaa dhulkiina la qaybsaday odayaadan dhamaasaane qabiil deeg uga buuxay iyo dowlanaysa odayaadan dhamaasaane caqligoodu tawga jiro iyo dowlanaysa calankeeda dhimaaseenoo dudunkaasu keentay kumaysigii dhursanaya dhaxalkeeda sigiisa maxaa daacay calankeeda dhimaaseenoo dudunkaasu keentay cadowihii dhursanaya dhaxalkeeda sigiisa maxaa daacay maxaa baaladana dhibayada dashoodii miday way dhoobsadeen wax kastoo aan ku lahaa way dhoobsadeen waxay isdhahalyaan way noo gasheen oyunan sugayaa dhallinyaradu dhimashada ayaa dhaqansan mooday soomaalayu dhimashada ayaa dhaqansan mooday bismi illaahi araxmaani araxiim salaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabtana dhegaysanayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aadka wuxuu isaha badnaa ee kulanka dhallinyarada
soomaaliyey dhammaanteen war dhulkeenni hooyo ciiddu waa dhawaaqdeen soomaaliyey dhammaanteen wacan oo wanaagsan waa maalnimo khamiis ah taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka janaayo labada kun iyo labaatanka barnaamijka kulanka dhallinyarada maanta waxaa si wada jir ah intuu istuudiyaha istuudiyaha koowaad intuu habada ku jiro barnaamijka idinkaga soo adaynaya may ashraf karaama iyo cabdifataax cabdulaahi dheere cabdifataax soomane kulanka dhalinyarada jimc khamiis walba ayaa dhegaysataan dhegaystayaal barnaamijkana waxaan ku daafuro doonaa mid ka mid ah kaalimaha suugaanta annagoo dib iskugu soo laaban doono hadduu alla haweeno ogolaado
Ah, mar kale garab wanaagsan casiro wanaagsan ayaana habadeedii ka leenahay asxaabta qiimigii qadiinta naga mudano oo barnaamijka kulanka dhareerada ayaa qaybihii ugu horeeyey kugudi jirnaa cabdiftaax soo dhawo garab wanaagsan mar kale
aad umahadsan tahay maxamed aadan karaama mar kale galab wanaagsan aday ayaan hawada dhegaystayaasha meel walba ay joogaan leenahay marka galabta walle maxamedow galabta waa sooma lays dhigi kara waa isu soo diyaarisa runtii galabta baa dhici doona somano runtii galabta barnaamijkana waxaan filayaa inuu aad iyo aad u xiiso badnaa doono maxamedow hadda maaragtay haddaan galabta kula kaftamo oo maaragtay sidaa galabta u shidan tahay oo maada shidnayn moogtahay maalmihii lasoo dhaafay isbuucyada aynu soo dhaafnay galabtay si gooniya ayay maaragtay ishu kuu saaran tahay aad baad umaadsantahay cabdiftaaxow marka nio aad aad baad umaadsantahay runtii laakiin nio waxaas dhahay kugu mashquulsan cabdiftaax taa mashquulka tirada badan
stuudiyaha markaasi ugalayno dhanba Aye.
badan ishaan kula sii raaci Aye.
maaragtay waxaan rabay inaan kuso inaan su-aal saas ku dhex dhigo markii maaragtay barnaamijku bilowdo cabdiftaax hadda luuq luuqa igu weydiin kartay maxanta dhegeystayaashu inay ogaadaan waa muhiim maxamedow aad baad umaadsan cabdiftaaxow runtii ayaamana waxba iska jira nio xoogaa labada kun iyo labaatankan waa lagu jiraa marka qofkaas wuxuu ku leeyahay nio meeshii hore maana tagnaan Ah, bal meel kale bal meel kale hiigso haa marka xoogaa isbedelkaasaa niyo dunida ka jiro marka sidaas wey niyo adiga qudhaada xataa niyo ma sahlan xaaladaada maadaama een, barnaamijkan uu yahay kulanka dhalinyarada een, waad dareemi kartaa magacaaba dhegaystayaal alaba waxaan ku faaqidnaa waxyaabaha qoseeya dhalinyarada maadaama uu yahay kulan dhalinyaro barnaamijka inaad fahanteen ayaan filayaa barnaamijka wuxuu ka tarjumaya wuxuu yahay kulan dhalinyaro dhalinyaro hadday iskugu timaada waxyaabaha qoseeya inaan ku faaqino hadday ahaadaan dhankiyo een, waxyaabaha dhalinyarada caqabada ku ah waxyaabaha dhalinyarada xiiseeyaan waxyaabahay jecel yihiin sidoo kalena kaftanka meesha kama marna in badan هي عاد افتح مرك عليك نيو قلنا هذا مسهل نيت wallay galabtay maxamedow waa in dhegeystayaashu in badan waxaan filayaa inay soo diyaariyaan oo ay socodkeena maaragtay aysan si fiican aysan u maqal maalmihii lasoo dhaafay oo maaragtay khamiista mar walba maaragtay ayay maqlaan oo khamiis walba waxaan barnaamij halkan ay aniga iyo maxamed aadan karaama ayaa ka daadahayna barnaamijku galabta xiise gooniya ayuu leeyahay galabta kulanka dhalinyarada galbihii aynu soo dhaafayna wuu ka duwan yahay faaqidaad badan galabta doonaya galabta waan filaya inay dhegeystayaashu nala faaqidi doonaan aad baad umahadsan tahay soomanow een, farsamada ayaa u laabanaynaa annagoo qodobka aan ka doodi doono aan miiska soo saari doono dhegaystayaasha casri wanaagsan soomaalida ay meelwalba waa joogtaan insi kastoo maqalka radio cadaadadiisu gaarayo hirka f m kiisu yahay siddeed siddeed dhibic shan megahertisa cadaadiyo deegaanada ku hareereysan ayaa naga maqal dhegaysanaysaan halka dadyowga adduunkana ee toos nagala socdaan aalada tabinta tooska ee live streamka qodobka dooda een galabta waxaa la diyaara cabdiftaax soomane haya cabdiftaax sodhow aad aad umahadsan tahay maxamed aadan karaama dhegaystayaasheenna sida aan hore ugu ballan qaadnaba galabtay waxaan aadi doonaa sida aan ma- barnaamijyada hore aynu usii daynaba ku sheegnay in galabta aan halkaasi jacaylka aadi doono waa maaragtay barnaamij kulanka dhalinyarada marba meel ayaan kasoo qaban doonaa marba qodobkii markaasi taagan ayaanu jecelnahay inaan la wadaagno dhegaystayaasheenna meel walba ay joogaan galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay casriyo wanaagsan galabtay qodobka aad ayuu xiise badan yahay galabtay walle labada dhinacba qodobka galabtay saameyn ayuu ku leeyahay qodobka aha uu dhacayaa sida tan masayrka maxaa keenay ma jacayl horta in la masayro jacayl baa ka horraysa balse masayrka ragga iyo dumarka keebaa ku badan oo keena oo dhaliya in la- in- inuu masayro haddii aad tidhaahdid dumarka masayra sababta ayaad raacinaysaa maxaa lagu xallin karaa markii maaragtay la masayro maxaa lagu xallin karaa xalku muxuu noqonayaa galabta isagaan faaqidayn haddaad tidhahdo dhanka ragga ayaa maaragtay oo keena oo masayrku ka yimaada oo ka dhashaa maxaa keena in maaragtay uu mas- masayrku uu- uu maaragtay ka yimaado halkaasi ragga sababta waad raacin doontaa oo wixii lagu xallin karana waad raacinaysaa galabtay horta masayr oo dhanba waxaa ka horreynay karaa soo maahan jacayl marka horeba een maseerka qofka markuu maseerayo jecaylka ka hore cadfita xurunta qof wax jecela maseera saan badan.
saan dareemayo Eh, marka laakiin- qofka markuu dacayl soo dhadhamiyo oo maseeri kara oo dhihi kardo- oo dhihi karaa niyo qofka waa lagu qabsaday bal ka cesho qofkaas laakiin maxamedow baryahan waxaa maqlayay Hee.
adoo jacayl marin waad masayri kartaa maqlay maaragtay jacayl waa adoo jacaylba aragba masayrku waad ka kaamaan karaa runtii qof dadkaas jecelaaba ka mid ahba
waa lagaa dareemayaa maxamedow dadku waxaa taa u maleeyay maaragtay jacaylka uusan marin oo maaragtay oo laakiin meelahaas ka masayra.
ahaa way jirtaa cadisjaawo waxaa jira taqaanaa qof aan waxba igala dhexin loo kale ama qof aan Ah.
waxba iga qasbi macna haddii arka xoogaa inuu si kale yahay inaa irahdo ya maxaa maxaa kala dhacda sidaan maxaa kala sii dhacana marka Waa een, jira.
dhegeystayaasha een, waan ugu celinaynaa qodobka wuxuu yahay jece- een, masaarka maxaa keena een, hadduu yimaadana waxaa u badan dhanka dumarka ama ragga ayaa u badan hadduu jacaylkaasi dhanka dumarka u yahayna maxaan ku xali karnaa dhanka ragga hadduu u badan yahayna een, sidee loo xali karaa oo qofka markuu kaa masayro xaajigaaga ama xaajidaada sidee cadda loo loo dejinaya loo xalinaya maadaba haddii la xaliya meesha barbar ka dhacayaan marka su-aashaas sidaas ayay tahay anfir cabdifitaaxo marka een, haddaad mar kale ugu adhayso saddexaad waad mahadsan tahay maxamedow horta j- waxa uu galabtay qodobka aad ayuu xasaasi badan yahay galabtay labada dhinacba qodobka waa u taabanaya ragga iyo dumarkaba galabtay saamayn ayuu ku leeyahay wuu taaban doonaa galabtay waxa uu u dhacayaa qodobka mar kale haddaan dhegaystayaasha aynu jecelnahay ugu celinno waxa uu waxa uu u dhacayaa sida tan jacaylka horta horta maxaa keena masayr masayrka horta in wax la jeclaadaa ka horraysa soo maahan in waqti lasoo lasoo bixiyo oo la- jacayl badan lasoo maro ayaa ka horraysa in la masayro balse siduu karaamaba sheegaya wuxuu dhahaya galabtay maarata masayrku waa iska imaan karaa isagoo maarata qof la jeclaan marka waynu arki doonaa dhegeystayaashuna bal ayaguna halkay ka dhigaan maaragtay qodobka sidaas ayuu u dhacaya haddaad tirahdid ragga ayaa keena sababta ayaad raacinaysa haddaad tirahdid ma- maarata sababta aad raacideen waxaad noo raaci Dumarka ayaa doontaa u xalka badan.
mhm. haddaad tiraahdo dhanka dumarkana sidoo kale sababta ayaad raacinaysaa halkana oo lagu gudbi karana waad noo raacinaysaa wicitaan iyo fariimo intaba way jiraan galabta waad kala soo qayb qaadan kartaan wicitaanka haddaynu ka hormarno saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton ayaad naga soo wici kartaan dhanka wicitaanka ayaan ku celinayaa waa fura saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton waa fura saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton waa fura saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton fariimaha
aad baad u mahadsan tahay soomano oo fariimaha waxay tagsmaashidka taleefanada een, ama nambarkay nagu soo diri karaan dhegeystayaashu waxa uu yahay saddex sidoo kale een, saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo ayay tank- een, tag iyo tagsmaashidka nagu soo diri karaan runtii garabta waxa wada soomano hadda ka badan soomali dhihi kara galanta maca dhanka tagis masjidka iyo xoogaha kugu cabsi cajitaxo dadka badana wax yidhaa mataqaanaa karama xoogaa waxaa mudaa inuu af soomaaliga kaa xishoonayo marka hadda mahadsan tahay fariimaha haddaan ugu celiyo waa saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo ayaad si toos ah uga qayb qaadan kartaan dhanka wicitaankan waa saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan kontra ayaad naga soo wici kartaan dhegeystayaasha aynu jecelnahay oo mar- meel walba aad joogtaan kala wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan fmkiisa siddeetan iyo sidde- siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertzis ayaad naga dhegeysanaysaa cadaadada deegaanada ku dhodhow halka aalada kale oo taminta ah live streamka ah toos meel walba aad joogtaan nooga dhegeysan kartaan wicitaanka tooska ah ayaan janiska markaan siinaya halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله سو دو مغا اي غوب
walaalkay cabdifitaaxsan waan adiga walaa- walaalkay maxmed karaamo magacayga waa xiddigta farxadda ayaa nooloo joogta xaafadda karaamo
ayaan galab wanaagsan casriye wanaagsan soo dhowow asxaabta barnaamijka in badan ku xidhan ayaa tahay mahad ballan ayaan kuu jeedinaa soo dhowow
mid la mida walaalkay waana dhowahay haye galabta waad maqla waa qodobka waad waad maqlaysaan filaya
haa walaal hay u gudagal qadka telefoonka ayaa dhegaystahaasi ka go'ay soo nabad noqo ayaanu leeyahay meel walba aad joogtaan galab wanaagsan casriye wanaagsan karaama aad baad umahadsan tahay somano runtii dhegaystayaasha waxaad moodaa qadadka taleefanada inay soo buuxdhaafinayaan durbaba intaan ka gaarno ama intaan barnaamij ku jirno ayaan jaaniska sii doonaa hadduu allah hubeen oo inoo ogolaado dhankii wicitaanka waan siinaynaa dhanka fariimaha sidoo kale waan siinaynaa laakiinse galabta waxaa moodaaba in aniga aniga adiga somano ya na dhexmari doonaan saan dareemayo waad iga soo horjeesan doontaa marka dhegeystayaasha dib kala soo qabsaday qodobka haddaan ugu adhino dhegeystayaal wuxuu noqonayaa maxaa keena maseerka sideese loogu gudbi karaa yaase u badan inuu maseero ragga ama dumarka dhegeystaha qad ku jira cabdi fataax dhegeystahan adaynu soo dhaweey halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah walaal soo dhawow magacay goobta
magacaygu waa xuseen joogooyinka xuseen barnaamijka iidoolo sidee looga dhegaysanaya galabta
si wanaagsan tahay waad la socotaa qodobka
aad iyo aad gudagal waa gartay waa gartay waa gartay waa gartay marka maxaa lagu xallin karaa xalka maxaa maxuu ku jiraa in lagu xalliyo ma maxaa keenaya maxaa lagu xallin karaa qof ma- maaragtay in masayrkan la la damiyo maxaa lagu xallin karaa waa gartay saaxiib sare aadaad macsan tahay sida quruxda badnaa barnaamijka nogala qayb qaadatana waynu kaaga mahad celinaynaa galab wanaagsan mar kale dhegaystayaasha meel walbay joogaan karaam haye aad baad umahadsan tahay somano runtii n horta waxaa la yidhahdaa somano dhegeystayaasha fursadda waan siinaynaa n ragga markay maseeraan iyo dumarka markay maseeraan waxaa jira qof la deji kara iyo qof aan la deji karin somano oo ay kala jiraan marka adiga is leedahay waa la deji kara hadduu qofka maseero anigu waxaan is dhahayaa maxamed karaamow dumarka waa la deji karaa hadday masayraan haye laakiin ragga ninka ragga hadduu masayro Eh, ma bes- tegaya bes- suuqsaga way adag tahay bis waa oo bis dhammaatay waa ugu Haye.
dhammaatay marka galabte waxaa is leeyahay haddii maaragtay waanu faaqidi doonaa qodobkaas dhegeystayaasha ayaan mar walba aan hormarin jece inaan hormarina jecelnahay wicitaanka karaamo ayaan markaan jaaniskiisa siinaya karaama bal jaaniska siiyo wicitaanka
halo assalaamu calaykum walaal soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga cumar soo dhawow garab wanaagsan sidee looga dhegaysanaya barnaamijka halkaas waala soo taafilaya saaxiib sare aan kusoo dhawaynaynaa kaadhe gudagal barnaamijka haye fikirkaaga haye n aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegaystaha si fikirkiisa saliimka aan soo dhawaynaynaa n galabka ha ku wacnaado ayaan hawada kalinahay saaxiib sida quruxda badan ee barnaamijka ay noola qayb qaadatay qaybihii ugu horeeyey barnaamijkana waan ku guda jirnaa haye soomane wicitaanka ayaan jaaniska ugu badan siinaynaa annagoo fariimahana aanan ka iloobi hello doonin assalaamu calaykum walaal soo dhawow magaca iyo goobta hay dhegaystahaas waxaan filayaa qadka teleefoonka ayaa ka go'ay meel walba aad joogtaan casiryo wanaagsan galab wanaagsan qurux badan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaasha aynu mar walba jecelnahay oo barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa wicitaanka haddii aan mar kale jaaniskiisa siiyo halo asalaamu calaykum
Waalaikum salaam.
walaal soo dhawow magacaada iyo goobta aad naga soo wacayso Waxaan waa khubarad kuugu jirta magaalada Cadaadis.
barnaamijka walaal waa la socotaa waa la socotaa qodobka Waalaikum salaam waalaikum salaam.
gudagal
Walaal anigu waxaan dhihi lahaa dadka ay jiray, waxay u jiraan.
haye ma gartay marka maxaad ku samaynaysaa haddii uu jacaylkiina yimaado inuusan maseer imaan karin maxaad ku samaynaysaa sabab sabab keen
maya hadda wiilka aan jeceshahay waa soma yaa waa gartay ana waxaan ii laba jecel ah jecesha ku gabar kala jeclaado waad la jeclaanaysaa haye
waa kaa walaashay aadaad mahadsan tahay sidoo quruxda badanaa barnaamijka nagula qayb qaadatay dhegeystahaasi fikirkiisa saliimka ah waynu soo dhawaynaynaa wuxuuba leeyahay karaamow haa haddiiba jacayl uu jiraba maseer maba imaanayaba maarata maseerba halkaasu aadayaa uu leeyahay waanu uga mahad celinaynaa wallahi waa fikrad muhiima oo maaragtay- Soo dhawaynaynaa.
waan soo dhawaynaynaa fikradkiisa in dhegeystaha.
aad iyo aad umahadsan tahay somanow runtii een, dhegaystayaasha fikradooda kala duwan aan soo dhawaynaynaa galabta hadda waxaan u fadhinaa oo meesha fikirkiina inaan Ah, dhegaysano in badan.
iyo sidaad een, barnaamijkeena la qayb qaadanaysaan fariimaha een, qaybaha u dambeeya ayaan jaanis siinaynaa dhankii wicitaanka cabdifitaax dhankiisa waad mahadsan tahay karaamo wicitaanka ayaan weli kusii soconaya halo salaamu calaykum
alaykum salaam waraxmat walaal soo dhawow magacaada iyo goobta aad halo halo inaa naga soo leh
waa maxsi oo joogta dayano barnaamijka walaal waa la socotaa
waa la socdaa haye gudagal
aniga horta cidna saarimaa rayidka waxweyna waa haye waa noolkaayo masayirka labada dhinac way u- way u siman yihiin baad leedahay gabadha waa sinay waayo hadday gabadhaas iiska jeclaa gabadha marka gesanaa iyadoo bisayna asagaa soo arkooyeen gabadha jeclaa ninkaa la socdo masayraa sawda waa maasan tahay marka maxaa lagu xali karaa walaasha hadduu yimaado maxaa lagu xali karaa xalka muxuu ku jira waxaa ku xajkadaa qofkaas inuu kalsoon darrada masayraa dhacdo oo qofkaas oo aasima waayo inuu kalsooniyada loo dhifaa hay aaba waxaan dhihi karaa walaashay aadaad u mahadsan tahay sida quruxda badana barnaamijka kulanka dhallinyarada inagula qayb qaadatana waynu kaaga mahad celinaynaa meel walba aad joogtaan casriyo wanaagsan ayaan idin leenahay aad baad umahadsan tahay somanow gordhow qeybaha ugu horeeya barnaamijka ayaan kasii tiraabsan doonaa hadduu alla haweenna ayna ogolaado dhankii wicitaanka haddaan kusii soconno waa mahadsan tahay karaam wicitaanka ayaan markale jaaniska siinaynaa halo salaamu calaykum Wal- wala- soo dhow walaal magacii goobta hiba galab wanaagsan casriyo wanaagsan codkaada adigoo kor u qaadaya soo dhowo
waan dhawahay ragga waxa masayr ma arkeen hay
Thank you.
waa gartay marka maxaa haddii haddii arrintaasi ay timaado maxaa lagu xallin karaa marka aad ay umacsan tahay walaashay sida wararka badan taandarsay wanaagee taandarsay wanaagee u dalbaday dahabka maankayga u dalbaday dahabka maankayga ka oran sawirno heestas maxaa kaga baxay wallahi waxbaa ka dhacay ayaan dhihi karaa heestaasi waa aad ayay khiiro u lahayd galab wanaagsan mar kale runtii ayaa heesaha jacaylka aadka aad u macaan ayay ka mid tahay heestaasi waxaa ku luuqeynaya fanaanka kinki khaalid een haddana qaldaneyn somnow marka runtii qofkii jacayl soo dareemay oo xanuunkii soo dareemay ayaa dareemi karaa heestaas Mar- waxaa la dhihi karaa waxay ka tuma jira ka turjumaysaa xaggaasi jacaylka Mm, caadi maaha runtii Een, dhegaystaha qad ku jira haddaa jaaniska aan siiyo halo assalaamu calaykum Een, aad iyo aad ay uxumahay dhegaystahaasi waan ismaqli laanahay waan rajay doonaa inuu dib u soo laaban doono dhegaystaha xiga cabdiftaax dhankiisa aad u mahadsan tahay karaam oo dhegaystaha ku xiga qadka telefoonka ayaa kagaa sida aynu filayno wicitaanka ayaan weli kusii soconayaa halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal soo dhowow adigoo codkaada kor u qaadaya magacaagay goobta aad joogto hayad galab wanaagsan casiryo wanaagsan soo dhowow gudagal hay waa garta sababtu marka maxaa lagu xali karaa waa garta
Thank you.
waa gartay marka maxaa lagu xallin karaa halka muxuu ku jiraa
marka halkaa bil laba meelood isris noqdaa arwaxda kale ragga meesha waa noqonayaan ay
marka noqdaha sabtanka loo dhamuuganaad ragga aduunka sababta kale waxa dadka hore waxaa gacmigood aniga seekada heer aa u qayb qaadanaa dukaan ay
seekada waxay dhexmarta gabadha markay dhexmarta waxaa dhacday wiilkii wiilka horteereed gabar wiil inaadeerkeena
aada umahadsan tahay walaashay waktiga ayaan haya oo barnaamijka dhex qaybihii dhexan ayaan maraynaa aynu ka xunnahay ma dhammaystiri karno aada umahadsan tahay walaal- walaashay sida quruxda badan aad barnaamijka nogula qayb qaadatay barnaamijku waa kulanka dhallinyarada qaybihiisa dhexan ayaan marka aanu guda galnay barnaamijka mar dhow waxaan aadi doonaa halkaasi fariimaha maxamed karaam haddaad fariinta ugu horeysa jaanis ka siiso n aad baad umahadsan tahay runtii fariimaha aad iyo aad ay iskaga soo dabdhacayaan dhegeystahan waxa uu kusoo bilaabay waan idin salaamay dhammaan daadihiyaasha barnaamijka may ashraf karaama iyo cabdifitaax soomane garabka haydii wacnaado ayaa leeyahay haddaan u guda galo n qodobka miiska saaran runtii jaceylka n maseerka ayuu leeyahay igana noqday dhegeystayaal ayaamaan jece sohono ayaamaan jecelo ya meelaha Mm.
jacayl baad maxamed ula qabsatay marka fariinta jacayl baad ka dhigtay n aad iyo aad ay mahadsantihiin saaxiib iyaa dhegeystaha wuxuu leeyahay n maseerka badan waxaa keena ayuu yidhi kalsooni darada waxaana u badan haddii runta la sheega ayaa leeyahay dhanka dumarka waayo dumarka hinaaskooda waa n adag yahay ayaa leeyahay aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad barnaamijka inagu soo gaarsiinaysaan waxaana n idin leenahay annagoo ah xaafadda n waa beri n daadiyayaasha barnaamijka galab wanaagsan n dhegeystahan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay asxaabta aan jeclahay waa xidigta nolosha caaisho cuud ku sugan xaafadda fiyooro jaceyl hay cabdifitaax walla fiyooro jacayl maxamedow waa xaafado cusub aan isdhihi karaa xaafadda cusub kale miya maalmo dhiben aniyo Mid xaafad kale maqlaya Mhm, xaafado maxamedow way soo kordhayaan soo ma xaafado jecel fiyooro jecela maqla hadda xaafadan runtii ma xaafad kale weeyaan cusub saan filayo n n fiyooro jecel ayaa leeyahay waan idin salaamay karaamo iyo soomne garab wanaagsan oo wacan maseerka waxaa keena ayaa leeyahay kalsooni darada n waxaana u badan ayaa leeyahay ragga waayo ragga n aad bay u maseer badan yihiin ayaa leeyahay n maseerkoodana dawo ma lahan
Walle.
marka ayaa cadibtaa waxaa kaga baxay fariinta maxamedow dawo ma lahanba Waa rag- ragga u badan lahay ragga maseerkooda dawo ma lahan macnaa Mm.
haye hadde laakiin dawo ma lahan maxamed oo sooma sooma la isdhihi karo maaragtay dawo waa uu yeelan karaa haddii dawaba oo ma- dawo ma la cunsiinayo maaha dawada dawada dhig ar- dadku waxay u moodi doonaan is leeyahay midda la tii la cunsiinayo.
cunay miya oo la cabay Taas way moodi doonaan.
marka soomanow heestii dhaxtaarka ayaa inaga soo fadlay waan isku soo laaban doonaa horta n markaan waxaan soo qabanaynaa hees n uu ku luqeynayo n ama kuwada luqeynayaan fanaaniinta n xuseen shire iyo n fanaanad kale marka waan isku soo laaban doonaa waana hees jecel saan filayo marka casiriye ayaan aadaynaa waan isku soo laaban doonaa
geliyo habaaskiyo ciida laygu habsiiyo
mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay waxaan ka soo tallaabsanay qeybihii ugu horreeyay barnaamijka waxaan u soo tallaabnay dhankii hadde qeybahay dhexe marka cabdifataax oo een, isku soo noqod wanaagsan adigana een, marka een, su-aasha ayaa cabdifataax hore waa inaa adiga een, markaan ku weydiiyo maadaama dad badan aad soo weydiisay marka waxaa een, horta ni maxaa horta horta adiga su-aal su-aala ku weydiina hab mar laisku markaa jumlaynayo oo meelo kale aad siyaadaysaa Haya.
marka halaala lagu weydiina adiga maxamed hal mar daad isu maya maya maya hal mar hal mar ma la rabo hal hal xad baa lagu weydiinaya macnaha Een, fariimaha iyo wicitaankan waan siinaynaa marka hore een, cabdifitaax waan weydiinaynaa horta masteerka horta maxaa keena asaga maxaa dhalay horta ko horta midaas ka Ah, ah, jawaab ah.
kuwa kalena waa lagu raacina horta laakiin sidaas noo jawaaba waa maasan tahay maxamedow mar Hey.
kale galan wanaagsan dhegaystayaasha meel walba ay joogaan nacsiriya wanaagsan ayaan leeyahay waxaa dhaliyaan dhihi karaa maxamedow horta marka hore in masayr oo dhan ba yimaado jacayl baa dhaliya cabdifitaax horta maalmo dhaweed waxaan xoogaa maqlaaya cadifaniyo xoogaa een, xiriir baan wadaa oo jecel yaa aan wadaa maqlaayay haddana maalmo dhaweed aan ujeeda adoo fariimo caro la dirayo macnaha aan siri bal odayga yaan ugu taabtay Ah, markan iyo mase aniga meesha ka jira malaynan iyo waa Yeah.
ma- waa maasan tahay maxamed Ay.
horta masayr baa yimaado. masayr baa horta yimaado.
maxaa keena horta asagii asagii masayrkiiba waxaa keenaya Ay.
horta kalsooni la-aan kalsooni la-aan ha waa inaa kalsooni kalsoonida aad igu qabin waay wax keenaya kalsooni kuma qabo ha taas haye baa keenaysa in maaragtay masayr yimaadaba horta kalsooni la-aantaaba keentaba ha koowey koow haye marka maxamedow haddii ay kalsoonidu maqan tahay wax hagaagay ma jiraan oo soconaya ma jiraan horta waa inaa marka lagu kalsoonaadaa dhe qof kalsooniha marka hore horta jacaylku dhan hagu ka bilowda aasaaskiisa jacaylka waxa uu ka bilowdaa marka hore horta waa in kalsooni labada qof ay isku qaadaan haye haddii la isku qaado laba labada qof kalsooni dhaba ay isku qaadaan Hmm.
jacaylkiina waa kusoo xigaa hadda somala dhihi karo qof aan kalsooni aan aqoonina jira cadiftaxo laakiin isku jecel waa jira ha laakiin laakiin isku dhaw waan ku jeclaa laakiin ma kugu kalsoonaaday
waa jira maxamed in badan lama soo koobi karo dad maxaa waxaa maxamedow aa- aad jira oo maaragtay niid dhis ay arrintu bis ay ka tahay ha xoogaa la xoogaa u sheekay u sheekay bis sheekada U waqti- sheekay waqti jirta lumis.
maalmahan, Ha, haye.
waqti lumis ayaan beryahan dambe laba kun iyo labaatan si loo galay ee waqti lumis aa jirtay nin sanadihii dambe dhan waaye laba kun toba- laba kun labaatan ka Toban- toban- laba toban- kun tobankii maxaa way jireen soo ma ma- cabdifitaax waa hadda suuqa naga xirin hadda nin naga daayo
waa maasan tahay aamedow ku soomaayo laakiinse kalsooni la'aanta ayaa keenaysa maxamed.
oo waa waa naga jawaabtay taas anaa ku dhaha haddaa kuus jumlan mala kala aadaysaa marka ni su-aashu kale egta waxa waaye jece- masaarka waa yimaadeen marka hore Waa gar- hadduu yimaado marka ma waxaa leedahay ragga u badan ama dumarkaa leedahay horta adiga galabtiyaa aan is leedahay waa u badan yahay qo- inuu qofka maseero Mm. waa maasan tahay maxamed karaamo mar kale horta dhankaasi haddii aan marka dambe yaa u badan ay tiri soo maha No, haddii aan fiiriyo dhanka waxa u badan oo maaragtay daraasad aan aad la sameeyey in badan waxa aad sheegaysaa in maaragtay xagga ragga ay u badan yihiin Een, aad baad u mahadsan tahay somano waxaan dhammaan dhegaystayaasha macnaha ogeysiinaynaa dhegaystayaal qodobka mar walba aan miiska idiin soo saaro annagoona soo turxaan bixinin ama aan daraasado badan aan soo sameynin ama cilmi baaris badan aan soo sameynin Ma soo saarno.
ama waxyaabaha een, qodobkaasi een, la xiriira ama waxyaabaha la halmaala oo dhan annagoona soo turxaan bixinin iskama soo saarno sababta waxaa la rabaa wixii een, markaad een, sheegayso ama een, su-aasha dhegaystayaasha aad weydiinayso inaad adiga khibrad u leedahay Ah.
dad waxaa jirta somano markay wax ku weydiiyaan oo kale ama tale ay ka codsadaan Aha.
inaad adiga een, aad- aadan aqoon u lahayn Aqoon u oo lahayn.
kale een, Ah.
aad Kalaas meelo inaad- kale aad ka Ah.
een, ka wareegto marka een, siday u tahay ama marka een, aan u aragno uma uma dhigno ee waxay een, daraasado badan ama cilbaaris badan Ah.
ama bulshada dhexdeeda ayaan ka helnaa jawaabaha su-aalaha ee runtii saan dareemaya cabdifitaaxo In badan.
marka bal sii soc adiga marka maxamedow waxaa keenaya in maaragtay masayrkaasi uu yimaado daraasado badan oo la sameeyey waxay sheegayaan in ragga xaggooda uu yahay
haye marka ragga u badanaa la dhihi karaa maxamedow oo maaragtay dhankaasi ragga ayaan maaragtay sababta aan galabta aanu ka dhigaya oo daraasado badan oo la sameeyo oo cilmi baaris badan aynu sameynay waxaynu ku ogaanay xaggaasi ragga inay tahay ragga miya Mhm.
Mm, laakiin se ragga een, sooma la dhihi karo een, ragga een, soomanow Ah.
ragga badanaa maseer badan sooma la dhihi karo maya maxamedow lama dhihi karo haye ragga way masayrayaan dumarkaa masayra ragga way masayraan laakiin ninkan ragga ah hadduu maanta masayr ku yimaado maxamedow si uga baxo oo oo maaragtay u laabto uu kalsooni gadaal ugu laabto way adagta ha maseer hadduu la cadiftaxo laakiinse een horta haddaaba leedahay hadduu mar maseero soo baarki lama ari karo Ah.
marka hore sooma sooma adka horta inuu maseero markaad leedahay jacaylka maseero waa asaga u badan markaad leedahay ragga marka hore soo ku yimaado sooma adka horta hadduuba een oysan oysan baarki oysan u badnayn horta waa mahadsantahay maxamed mar kale horta inuu ninkaani masayro horta suu ku masayro horta way adag tahay sahal Hey.
kuma masayray marka hore haya markasuu ugu badan yahay waaye marka Wuxuu- hadduu sidaan ku ah, badheer oysan ah.
qofka sidaan isku kicinin Ah.
makasuu ugu banaan kara wuxuu horta ugu taas badnaan karaa taa- buu- wuxuu ugu badnaan karaa waan sheegaya Haye.
wuxuu ugu badnaan karaa maxamedow in ninkaani haddii ma- laba maalin uu kugu arka adigoo telefoon wacwacaya haya maalinta saddexaad wuu isbedeli karaa waa isbedelaa wuu isbedeli karaa waayo wuxuu isleeyahay dulqaadkaaga dhammaadu ku dhigi karaa wuxuu ku dhigi labadaas maalin oo duran wuxuu ka dhigi karaa in malaayiin maalin uu kuusoo uu kuusoo tirinaayo oo ku oo keedinaya ku keydinayo dhahayo bil dhan aan kugu fiirinaya sidaa adaa dareemi adaa maayo dareemayne waana laba maalin oo qura bil dhan aan ku fiirinaayo wicitaanka iga joojin maydi Een, aad baa mahadsan tahay somano waa anfaanay marka waayo hadduu yimaado oo qofkii aad aragto een, marka een, maxaa marka ku xali lagu xalin karaa marka Ah, maxa- ama maxaa lagu deji karaa qofkaasi maseere sababtoo ah waxaa laga yaaba wixiiba inuusan hubsanin oo hormar iska boodo Een, marka maxaan ku xalin karnaa marka qofkii maseere waa mahadsantahay maxamed mar kale horta waxaa lagu xallin karaa oo xalka uu uu maaragtay ee, uu ku jira horta qofkan kale oo aad nolosha la wadaagaydo ama jacaylka la wadaagaysid horta marka hore waa inaad ku qabto kalsooni dhaba kalsooni horta waa inaad labadiina isku qaadaan marka hore si ay maaragtay waxii arrintaas oo dhan soo wadeen aysan u noqon hal bacad lagu lisay aad baad mahadsan tahay somano dhegeystayaal badan ayaa fariimo soo diraya dhankii wicitaanka ayaan ku hormaraynaa waa mahadsantahay karaamo waa kugu soo noqon doona adigana jaaniska oan ku siin doona galabta falaqayntana dhankaada way jirtaa halow salaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaashay soo dhowow magacaada iyo goobta aad naga soo wacayso
waa layloo joogta degmada galmudug cadaado leyla galab wanaagsan casirya wanaagsan soo dhowow
mid lamida walaal barnaamijka leyloy waa la socotaa
si wanaagsan haya gudagal
ma waxaan leeyahay dumarka raggaa maseer badan sababtu maxay tahay oo aad ragga eedda u saarayso
ragga waxaaba laga yaabaa dumarka hadda asay maseeraan waa dumarka maseerkoodaas waa la xalin karaa laakiin ragga waxaaba laga yaabaa qofka ay ka maseereen inay jiraan mooyaane inaysan wax kalaba aysan qanci karinaaba laga yaabaa waan gartay marka horta in la masayra maxaa keenaya horta maxaa ka horreeya sababta ma aragtay maxaa ka hormar laga hormarin karaa inuu masayrkan yimaado maxaa ka horreeya ma meel cidlaal ma laga masayri karaa
ya meel cidlaal ma laga masayri karaa haddii maaragtay masayrku meel cidlaal muu ka imaan karaa
ma ma naagna laga maseeri karo maseerka waxaa keenaya kalsooni la'aan waa gartay
waa inaysan kalsooni jirin oo qofkaas uu been ugu saamala
hay walaashay aad umahadsan tahay sida qurooda badanaa barnaamijka noogula qayb qaadatayna waynu kaaga mahad celinaynaa casiryo wanaagsan kulanka dhallinyarada ayaad Een, dhegeysanaysaa aad baad mahadsantahay cabdifitaah oo dhankii fariimaha ayaa waxba iga muuqda intaad horta su-aasha ay weydiinin su-aal kale idiisi weydiiyey saan aan rajeynayo dhegeystaha waxa uu soo yiri waa caysha uud oo soo laabatay Mm. Een, marka waxaa leeyahay karaama een, haddaan kula kaftamo haddaad maseerto maxaa sameyn lahayd Een, garab wanaagsan oo wacan dhammaantiin casriye wacan tankis radio cadaado jir oo joog ayaa leeyahay baabay walaal aad baad u mahadsan tahay caaisha cuud asxaabta ku xiran barnaamijka ayaad ka mid tahay mahad ballaaran ayaan kuu jeedinaynaa hayo cadifitaax aad u mahadsan tahay way Een- ku caaisho waynu su-aasheeda waa laga jawaabi doonaa waynu usoo soconnaa ama maxamed karaamo way ku tegi doontaa su-aalahaas iyo kuwa kaleba waynu hordhigi doonaa oo galabtay wafaaqidi doonaa sida ay la tahay maxamedow wicitaanka weli fari kama qodno galabtay barnaamijka fariimaha iyo wicitaankaba waynu siinaynaa waan siinaynaa fariimo ayaan kusii soconayaa een, anagoo caasha awood een, ju- su-aasheeda een, jawaab aan aan sii doono een, een, adigana aas- een, su-aashii cadiftaah oo adiisa wado nimalaakis ma iga dii saaxiib maxamedow taas la iskama yeelayo galabta galabta faaqideedu way way adag tahay maseer haddii la yidhi cadiftaah masayrkum ah maxamedow ma- waa- haddaa xooga maseer noqdo madaxa si kale noqonani casriyo u baahana cadiftaah casriye waa laguu keenaya maxamed.
casriyo ba- laba Waa darbi leeli.
shishaa marka caw kadib maaragtay xoogaa maskaxa degto justa noqoto markaas kadib haa laakiinse inta ka horeysa maseer maseer yaa hadi maaha saaxiib marka aad baana mahadsan tahay fariimo ayaan kusii soconay dhegeystaha wuxuu soo yidhi waan idin salaamay karaama soomane iyo farsamayaqaanka faraha fudud iyo dhammaan dhegeystayaasha aan jeclahay ayaa leeyahay magacaygu waa boqorada galmudug oo joogta ayaa leeyahay xaafadda waa beri waxaan dhihi lahaa masaarka badan ragga een, masaarka badan ragga ayaa een, u badan ayaa leeyahay waxaana sababa kalsooni darro ayaa leeyahay waan mahadsan tihiin sida quruxda badan aada barnaamijka noo soo- noogu soo gudbinaysaan marka dhegeystayaasha way mahadsan yihiin cabdifataax fariimaha runtii fariin kama qorno intaa ka garan ayaan jaanis ka siinayaan waabitaanka waa mahadsan tahay maxamed karaama wicitaanka ayaan ku laabanaya markaan jaaniska ayaan wicitaanka u siinaya halo asalaamu calaykum
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaashay soo dhowow galab wanaagsan casriye wanaagsan magaca iyo goobta
walaalkay galab la mid ah cabdishaax wasiix samri jacayl xaafaduna waa bakiir siyaahay galab wanaagsan casriye wanaagsan soo dhowow
walaalkii waa dhawahay casriye la mid ah ayaan idin leeyahay adiga iyo maxamed karaamo iyo sidoo kale farsamo yaqaanka iyo dhegeystayaasha ku xiran barnaamijkani waxaan leeyahay galab wanaagsan siyaahay barnaamijka waad la socotaan filayaa qodobka dooda waad la socotay
Een, runaantii cabdishaaxa waa la socdaa galabta waxaa barnaamijka soo qaadaa dhigtaanba masayrka ayuu marayaa in badan
marka waxaa la oran karaa een, had- su-aasha horta waxaan u fahmaa haddii aan qaldanayn inkasta oo um, dhegeystayaal qeexa iyo dhisaan ka maqlayo markii hore la socon
Mhm.
een, masayrka ragga miilka yimaadaan mise dumarka maxaa keenay Mhm.
Een, horta waxaan dhihi karaa aniga galabtay gab- gooni kagama yimaado raggana gooni ugama yimaado oo midna eeda ma saarayo waa gartay
Een, labadaba wuu ka yimaadaa masayrkana waxaan isleeyahay runaantii marka hore labada qof markay jacayl wadaagaan ka gadaal ayuu yimaadaa waa gartay
Een, sababta uu imaanayo waxaa ka mid ah qofkaan markaad jeceshahay oo aad ku kalsooneed markaa aragto asagoo dhowr luuq maraya Mhm.
runaantii masayr baa imaanaya waa gartay
marka waxaa la dhihi karaa gabdhaha toodu way fududa sida xal loogu helo balse rag ma fududa waa gartay
Een, runaantii masayrka een, ragga aad uma fududa in xal loo helo laakiin gabdhaha aad bay u fududaa waa basiib waa gartay marka in dumarka ay fududa aad sheegtay dhanka raggan ay adag tahay maxaa marka sababaya in dhankan dhinacooda ay adkaato dumarkan ay fududaato maxaa sababay
Een, waad saxan tahay walaalkayow Een, waxaa weeyaan gabdhaha waxay u fududahay aha runaantii waxaan maadaama aan gabar ahay oo aan dareemi kara gabdhaha ay waxaa weeyaan masayrkooda marka hore ayuu aad u badan yahay waa gartay
markay masayraan runaantii eh, tusaale hadda nin oo kale een, ay saaxiib yihiin ama la sheekaystaan ama hoyga ha la joogaan waxay arkayaan ninkii oo dhowr jeer telefoonkiisu aad u mashquulsan yahay waa gartay
waxaa la leeyahay warnio caawaya meel kalaad ismaqneed runaantii intaan hooyada lama hadlayne aha
marka een, waxaa ka imaanaya meeshaas masayr wax la yidhaahdo waa ama gartay hinaas hadba sida u taqaanaan in badan waxa la xallin karaayo haddii laga dhaca laga dhaabiciyo qofkii la wacayay iyo mashruuc siduu ahaa iyo in kalsooni ballaaran la siiyo runaantii waa la xallin karaa gabdhaha tooda waa gartay dhanka raggana
ragga haddii aan usoo laabto Mm.
een, runaantii horta inta badan ma masayraan nimanku waa gartay
balse waxaan maqli jiray een, waxaas waxaas mahayindidaya hal markay masayraan baa lasoo qaban kari waa gartay
oo hayindiday bay lamid yihiin ay
marka isku soo wada duubo een, waxaa lagu xallin karaa guud ahaan in markaasi la helo kalsooni hay
oo marba dhanka qaladka ka yimaado laga xaliyo oo Ah.
qofkan markuu qaldan yahay oo qaladka lagu eegan waa gartay aadaad umahadsan tahay walaashay siyax samri jacayl waynu kaaga mahad celinaynaa waktigaada quruxda badan sida aad barnaamijka nogala qayb qaadatay casriyo wanaagsan wallay galabtay bari kama qodna karaama ayaan markaan jaaniska siinaya waan wicitaankan waan ku laaban doonaa fariimaha kun iyo kow jeer intaba waan jaaniskooda ayaan siin doonaa galabtay bari kama qodna ayaan dhihi karaa maxamed karaama haddaan markaan hordhiga maxamed horta su-aal su-aal ayaan adna ku weydiinaya galabtay su-aal mid mid baan maya cabdifitaax ii jumle aan ii jumle xitaa maxamed oo matiima sayrka macaan waan ku weydiinaya galabta lagu soo hordhiga haye wax aan ka taganaya galabta ma jirta xalxabe maaha maxlaab malaytaga ma hal xataa haba laga tegi maa hal mar waxaa laga yaaba haddaan jamlo kuu weydiino isoo koobto wax dhan oo tiraa waa intaasba bis haye laakiin koobitaanka dhan aan diidana haba galabta Een, aad baad umahadsan tahay waqtina aad unoo cariirna cabdifitaax ma iga iga maxamed waynu ogahay waktiga galabta dhegaystayaashana waan uga mahad celinaynaa sida ay barnaamijka noola daadahaynayaan oo ay noogala qayb qaadanayaan marka haddii aan maxamedo midda koowaad horta aan ku bilaabo su-aashayda koowaad waxay tahay maxamed horta masayrka horta muxuu yahay horta masayr muxuu yahay maxaa maseer maxay maseer horta maxaa la yidhaha een aad baad u mahadsan tahay soomanow horta maseer een marka dhan walba aan u fiirinay dhan walba aan ka soo qabanay meel walba aan ka egnay horta maseer waxaa een horta een la yidhaahdaa isaga sidiisaba Ah.
haddii qofkan maseer aad maqashid xanaaqoo kale waa hay wa waad waxna qo oo adoo xanaaqoo kale hay xanaaqoo kale weeye maseerka marka waxaana keenaya waxaad adiga dhibsanayso kale ama waxaad jeceshahay inuu qof kula een kula isticmaalo lacagoo kale teleefon haysataa inuu teleefon baarkii qaadi weeye lacag teleefon kasoo qabanayna magta cajitaaco marka igaraal noqda dhegeystayaasha wax kale haddaan mm, ya laakiin se- xoogaa aadin adig shay aad leedahay ama shay adig aa isleesiiday ama aada leenoo kale sida qof oo kale lamana ya oo qof kale adiga oo la shoorayo xoo- xoogaa hees hoos xoogaa shuxshuux laga dareemaana qo adiga dhanba si kalaa noqon waxaa ku qabanaysa cajibtaxo kaas ha marmeel qada asiga dhanba deji macna horta masaxanaa qaliira haddii si loo fiirsho waan gartay marka maya waan waa maadsanta karaam marka maxaa keena horta waa la maseyraa la yidhi maseyrka horta magu- marka hore maxaa dhaliyaba in la maseyro qofkaana aa- uu ka- kaa maseyro ama aad waa ka mid saa tahay. maxaa dhalina saa adi sheegtay kalsooni darada ayaa keenta sababta qofka haddaad ku kalsoon tahay si kastoo een, qof oo la hadlo ama si kastoo qof een, uu wax ula wadaago Mm.
kama masiiraysa haddaba qofka kalsooni aa ku qabto laakiinse haddaa isleedahay markuu baxo oo teleefano siibcanayo markuu kaa tago qof qof kale- kale ah.
oo lasii hadli doonaa hadday waxaas niyaddaada ku jirto horta waa maseeraysaa horta maseerka bad- ma- waxaa keena kalsooni daro hay su-aasha kale waa mahadsan tahay karaama marka horta ta- horta intaan taas aman aan aan aan maaragtay maxameedo ka sii bixin dhankaasi caayisho fariin gabar ay soo dirtay oo barnaamijka aad ugu qaali ah oo maaragtay dhegeystayaasheena ka mid ah haye waxay tiri maxamed horta weligaa ma maseyrtaa lagu yidhi maxamed karaamow haddaad maseyrto maxaa samayn lahayd maxaa sameynad Ah.
miya Een, horta aad baa mahadsanta cajibta runtii inaan sheego ma jeclay dad badan iga hordaadheedi hay ma dhib male maxamed oo dhegeysta dhegeystayaasha ay ka mid yahay Cajitaan waa waay.
barnaamijku ku xiran yahay aad baa mahadsanta Ah, horta aad baa mahadsanta Haka mari, mark- mari.
markii fariinta arkay runtii aad aan iskugu laxay ayo qosalkaagana waa caddaayo maxamedow adoo qoslaya fariinta akhrinaya.
cajibta aad baa mahadsanta horta aniga horta wallahi min hadda waxaa sameyn lahaa hadda idiin sheego dhegeystayaal badan oo idaacad iska daminaya sawiro
dhib male maxamed oo Ilayas, kugu soo fakeri karaa ma laga caraa marka aad baad mahadsan tahay runtii horta qofka horta een, waxay la wada haddaan arko asagoo meelo kale ku jira cabditaxo runtii intaa indhaha u gudiyo asaga dhanba meesuu jooga maaragtay asaga dhanba gelila dhulka gelila asaga dhanba waa gartay
soo safar daba ii dhimin baaba oo soo- soo safar daba qalbiga u xanuunjinin maxaa dhacay anna u istaabe maxaa qofkana macna cabditaxo ya Halkaas ma u jecel, jeclaan ah.
qof inay Qofka masayr.
ma jecla qof in baarkii inuu iga maseersiiyo Ah.
dadaa jiraa kaisa ku dhaha qofka inuu ku jeclayn kara bal xoogaa bal qof kale Ah, we- soo ah, saa soo u soo adeegso.
ha marka laakiin cadibta ani ma jecla horta in baarkii een laga maseersiiyo maseerka runtii aad iyo aad mm, aad uu daran yahay la dhihi karaa aad iyo aad u dareer sababtoo ah xanuun xanuun badan waayo qof Ah.
adiga een wax kala dhexeeyo oo kale een laakiin qofkaas marka hore adaa ka dambeeya soo maha inuu qof kale ka aado cadfitaaxo Ah.
adaada kalsooni ku beeranin adigaa baalki laakiin qofka kalsooni ku beerato aad jecel tusto meel kale inuu ka aado way adagta way adag tahay adaana sababi kara inuu qof kale raadsado marka marka hore ama ka taxadira cadfitaaxo laakiinse qofkii aan aan siraa soo maha qofkaan caadi maan marka hore waa ka orda cadfitaaxo marka hore aan jecel maasantaa karaa horta waxaan maqlayo hadda Mm.
kalsoonida maaragta markii la yidhaahdo hadda kalsoonida waxay noqotay hal bacaad lagula soo kala kalsooni jaabka la ah gashay jeeb waa kugu waa kugu kalsoon oo keliya lagu Waa leeyahay kugu laakiin kalsoon.
kalsoonaha qalbi ma jirto waa kuu kalsoonaado adiga- adaa nafsadeeda ku siiyey.
nafsadeeda xataa adaa kaaga Adaa kaaga kalsoonaa kalsoonaa.
war maa ka Ah.
daysaan lama arko wallahi bilaa biyaan rowi kaa arka adaan kugu weeyey nafteedo dhan ya kuwaani kuwaani kuwaani adibtaa waxbaan maqlaya ya waxbaan baranaya galabta wallahi maxaa dhaway biyaan kaa arka na- nafteeda adaan kuu hibay kalsooniha kugu qaba waa
wallahi adibtaa jacaylka ya wax badan baa ka tagan wax isleeyahay, odayga maxay bidaarta ugu tagtay maxamedow sidaasaa ba laleeyahay o. marka waan kalsoonidu waxay noqotay sidii hore- waagii hore ay ahaa jirtay Een, aad baa mahadsan tahay
habeenku caadiyaho cidkuna cad lahayno xidigu camirayn yaa kula caweeya samee kula cayaar kula cayaara
habeenko caadiyaho eedkuna caad lahayno xidigu camirayn yaa kula caweeya samsameey kula cayaar kula cayaara cawda kula kaco caynkaba adduunyadan caashaq caashaq
waxbaa ka dhacditaho runtii dayaxdarnushaasigan waxbuuna tusayaa runtii ya marka aad baa mahadsan tahay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan isugu soo gaarnaa hal hal labo saddex afar shan lix toddoba intaa gaaraya jaan siina waa cabditaawo mahadsan tahay karaama wicitaanka ayaan mar kale ku laabanana waktiguna waa ina caririnaya asalaamu calaykum
Waalaikum salaam waraxmat- walaal soo dhawo waktiga waa ina caririnaya magaca iyo goobta
waa Axmed oo jooga Galaande.
axmed galab wanaagsan galaaben barnaamijka sidee looga dhegaysanaya galabta
Aad iyo aad waa- haye gudagal gudagal
Een, haddaan gabagabo walaalle, een, ragga iyo dumarka intaba masayrku horta waa gala.
waa garta
Een, dumarkaana u badan.
haye
Marka, een, waxaan is leeyahay aniga ra'yiga haddii aan ka dhiibto, aha ninka ragga masayrku hadduu galo waa la baxin karaa, laakiin inta dumarka si lagu baxshaa waa adag.
waa garta
Marka, een, ninka ragga, een, waxa uu ku masayri karo waxaa ka mid ah macnaha, een, waxyaabo badan oo- oo dumarka macnaha uu ku marayn karo, isaga uu dumarka uu ku arko.
haye
marka si sahlan buu uga bixi karaa oo waayo dumarka isagaa mas-uulka waxyaalihii macnaha xun oo hadda uu ku masayro markaas uu diila iska daa iska daaya oo kale camal Uu ka ba- waa looga bixi karaa haye marka maxaa lagu xali karaa axmedow
waxaa lagu xalin karaa ninka raggaa masayrkiisa een waxyaabta ninka raggaa sidiisa een waa ninka wixii kasta asuu ku masayri maayo waa gartay marka waxyaaba yar yar oo macnaha maaragtay een oo dumarka xaggiisa uu ku arko ha buu ka masayri karaa axmedow sida quruxda badanaa barnaamijka noogala qayb qaadato waynu kaaga mahad celinaa fariimata fariinta ugu dambaysa ee maxamed karaam gacantiisa ku jirta aad baad umahadsan tahay sooman oo waqtiga ayaa aad iyo aad inoo caririnaya fariimo badan ayaa iska soo dabdhacaya dhegeystayaashana waan u mahad celinaynaa wicitaanka hadday ahaato dhanka fariimaha fariimo aad iyo aad u badan ayaa runtii een, maxamed fitaax oo iska soo dabdhacay balse hal iyo laba ayaan jaaniska siinayna anigoo aan waqti u heli doonin een, sababta qadar daqiiqadaha ayaa barnaamijka inooga hadhay een, dhegeystaha waxuu soo yidhi waa siman joogta gadheys ayaan leeyahay waxaa isleeyahay maseerka waxaa u badan ragga waayo dumarka maseyrkooda waxba maahanba ayaga dhanba mas- rum- dumarka haddee maseyraan waxaa leeyahay maseyrka waxba maahanba cabditaxo Ah, waxba waxba kama jiraan waay oo iska fududyahay Ah, waa iska fududee macnaa Ah.
ya Mm.
laakiinse een, dumarka runtii si horta een, loo dejiyaa haddii is- haddii- saan dhegeystayaas aan u fahmay Ah.
ma sahlana cabditaxo Ah.
runtii ma sahlana Ay.
waaqa dadka kale Ah, ayaa cabditaxo marka- adiga ah, maya maxamedow waa- waxaan waxaad leeyahay way fududa way fududa fududa way fududa Een, aad baa mahadsan tahay fariimaha ayaan ku soconay dhegeystayaal waxaan soo yidhi asalaamu calaykum calaykum salaam ayaa leenahay waan idin salaamay Een, waa maandeeq ayaa leeyahay ku sugan xaafadda bakiin garab wanaagsan ayaa leeyahay dhammaan asxaabta karaama iyo soomane runtii maseerka een, waxaa keena ayaa leeyahay kalsooni la-aan waxaana u baahan waxaana u badan ayaa leeyahay runta haddii laga eh, sheego ragga goodby ayaa leeyahay aad iyo aad ay mahadsan tahay walaal waan kaa mahadcelinaynaa sida quruxda badanaa barnaamijka inagala qayb qaadatay dhankiiyo wicitaanka hal iyo labo tax dhankiisa aada maasan tahay wicitaanka ayaan ku laabanaynaa hal iyo laba ayaan jaaniskiisa sii doonaa halo asalaamu calaykum calaykum salam waraxmat barnaamijka waa la socotaa magaca haye gudagal Aha, haye haye sababto xagga marka ragga hadduu u badan yahay marka maxaa lagu xali karaa
Mhm. aad baad u mahadsan tahay walaal waad mahadsan tahay sida quruxda badanaa barnaamijka inagala qayb qaadatay guud ahaan waxaan jecel lahay inaan intaas ugu soo afmeerno barnaamijka si wada jira halkaan idinkaga daadaahinayeen meey ashraf karaam iyo cali fataax cabdulaahi dhowre cabdifitaax soomane barnaamijkaaniyo mid kale oo ka xiso badan intaa ku kulmi doono toddobaadkaaniyo toddobaadkiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo ammaana allah salaamu allahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dayaxdar nurshe iyo heestiisii
adduunyadana caashaqa caashaqa alla caashaqa yaadu noqotaa samsama waad cudoontahoo oo dumara keena caanbaxay caalama kaadu siidataa anaa waan ku caashaqay samsama waad cudoontahoo oo dumara keena caanbaxay caalama kaadu siidataa anaa waan ku caashaqay ma i cirtiraysaa samsamay samsamay ma i caawinaysaa xabiibi xabiibi samsam waad cudoontahoo dumara keena caanbaxay caalam kaadu siidataa anaa awoon ku caashaqay samsam waad cudoontahoo dumara keena caanbaxay caalam kaadu siidataa anaa awoon ku caashaqay ma i cirtiraysaa samsamay samsamay ma i caawinaysaa xabiibi xabiibi maalinto cadceedlo dhulku roob camirayo balyadu cigaaga yaad cood la gurataa samsameey kula cayaara kula cayaara maalinto cadceedlo dhulku roob camirayo